galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab khamiisa bisha abriilna ay tahay shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn hogaamiyaha mucaaradka oo dad ugu khudbaynayay magaalada brisban maalinta xuska ansak dayga la yidhaahdo shan caruura oo lala xiriirinayo tooreeyntii ka dhacday kiniisadii galbeedka magaalada sydney ayaa dacwooyin lagu soo oogay hogaamiyaha mucaaradka federaalka peter dutton ayaa ammaanay saaxiibnimada u dhaxaysa ciidamada ama askarta australia iyo kuwa new zealand isagoo uu khudbo u jeediyey dad isugu soo baxay magaalada brisban oo laga xuseeyey maalinta ansak day ee maanta waddanka laga xuseeyo waxa uu ka hadlay dabeecadda iyo habdhaqanka dalkan australia oo uu sheegay in ay ka samaysmeen dagaaladii dadku ay ku baaba-een ee hore u dhacay waxa uu sheegay in australia ay xusaysay ansaaga wixii ka dambeeyey dagaalkii koowaad isla wararka ku saabsan ansaag dayda shan iyo labaatanka bisha abriil sanad walba dalkan laga xuso xaflado ayaa ka dhacayay goobo ka baxsan dalkan australia iyadoo xuskan uu ku soo aadayo boqol iyo sagaal sano oo ay kasoo wareegatay markii ciidamada australia iyo new zealand ay ka degeen meesha la yidhaahda anza cof bilowgii duulaankoodii galibeli ee dalka turkiga iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu kaga qayb galay xuskan babuni guinea wasiirka qaabilsan arrimaha askartii dagaalada uga soo qayb gashay australia matt kiyow ayaa isaguna waxa uu xaflad kaga qayb galay dalka faransiiska magaalada brisbana dad ayaa isugu soo baxay xuska ansaagdayda subaxii hore afartii iyo labaatan iyo sideed daqiiqo kaasoo ka dhacay goobta lagu xasuuso askartii dhimata ee ku taala ansag square ee bartamaha magaalada brisban socod ayaa sidoo kale ka dhacay adelaide street oo u dhexeeya wadooyinka george street iyo creek street kaasoo bilowday sagaalkii iyo afartan iyo shan saaka dhanka northern territoryna shacab australiana oo ka kala socda bulshada oo dhan ayaa isugu soo baxay banaanka magaalada alice spring si ay u xusaan askartii australiaanka ee dagaaladii hore ku dhintay xafladan ayaa caadiyan lagu bilaabaa xabad la rido iyadoo markaas kadibna xuska subaxnimo lagu qabto goobta lagu xasuusto dagaaladii hore u dhacay ee war memorialka la yiraahdo shan caruura ayaa lagu soo oogay dacwooyin la xiriira tooreeyeyntii lagu qaaday baadari ka tirsan madhabta ortodokska ee diinta masiixiga isagoo ku sugnaa kiniisad ku taala galbeedka magaalada sydney tan ayaa daba socota toddoba wiil oo la xiray arbacadii premierka gobolka new south wales chris mins ayaa sheegay in howlgal ay sydney ka sameeyeen booliska la dagaalanka argagixisada ay lagama maarmaan u tahay ayuu yidhi sidii loo ilaalin lahaa ammaanka bulshada mawjado sii kordheeya oo dibadbaxayaal taageersan falastiiniyiinta ayaa ka socda gobolada texas iyo california iyadoo booliska iyo dibadbaxayaashaasi ardada ah ay isku dhacayeen jaamacadda texas ee auston ku taala boqolaal boolisa iyo dibadbaxayaasha ayaa isku dhacay iyadoo qaar ka mida ardadaasi laga kaxeeyey goobta ay ku mudaharaadayeen ee jaamacadda ka tirsan dhanka cimiladana melbourne roobab ayaa la filayaa lix iyo toban digrii bayna gaaraysaa sydneyna inta badan waa cadceed iyo labaatan iyo saddex digrii maanta oo ah maalinta shan iyo labaatanka bisha abriil oo ah ansak day halkii australian dollara maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo shan senti oo lacagta maraykanka ah